kooxo hubeysan ayaa degmooyinka xamarweyne iyo xamar jajab inta u dhexaysa waxa ay ku dileen sargaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda oo magaciisa lagu soo gaabiyey mahad dilka sargaalka ayaa la sheegay inuu u dhacay kadib markii baabuur wate lagu horjaray baabuur kale rasaasna lagu furay baabuurkiisa kooxaha dilka geysta ayaa la sheegay goobtii oo markii inay ka baxsadeen gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyey sida uu dhacay dilkaasi tabliiq weysan oo baabuurka ay daba socdeen laba baabuur horta hore daba socday sarkaal nabad sugidda ka tirsan ayaa gaariga saarnaa oo la yidhaahdo mahad sarkaalkaas baabuurka dirayna baabuur daba socday uu ahaay markuu soo gaaray inta udhexays labada degmo waxaa xabad ayuu ku furay gaarigu inta lasoo fiiriyo xabad furay baasuuna ku jeexay sidaasuuna sarkaalka sarkaalka keligiis ayaa saarnaa baabuur wax kale khasaaraha u geystay ma lahan baabuurkii wax dirayna waa baxsaday geedaha amnigaana arrintaas hadda ku maqan oo ayaguna dabagalay markaan baabuurkiisu watay waa uu maraya xamarweyne baabuurkaasna kolley waa daba socday asagana sida loo sheegay naloo xaqiijiyey baabuur daba socday uu ahaa uu meel raadsanayay ku meeshaan soo gaareen waa ku kala fireeyey markaasuu baas ku furay shalay ayay ahayd markii dilal siyaabo kala duwan loo adeegsaday ay ka kala dhaceen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir kuwaas oo la sheegay qaarkood in loo geystay ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya